halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa hore idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros waxaanan idin dulmarnay warqaddan doodaha ka taagan iyo weliba mawduuca rasuul butros warqaddan uu ku adkaynayo waxaana mawduuca guud ee warqaddan labaad laynoogu soo koobay cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waa baalka afar boqol shan iyo toban ee kitaabka axdiga cusub waxaana rasuulku isagoo soo koobaya dulucda guud ee warqaddan labaad uu leeyahay sida tan laakiinse ku kora nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanu ha u ahaato haatan iyo weligeedba ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros waxaanan idin dulmarnay warqaddan doodaha ka taagan iyo weliba mawduuca rasuul butros warqaddan uu ku adkaynayo waxaana mawduuca guud ee warqaddan labaad laynoogu soo koobay cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waa baalka afar boqol shan iyo toban ee kitaabka axdiga cusub waxaana rasuulku isagoo soo koobaya dulucda guud ee warqaddan labaad uu leeyahay sida tan laakiinse ku koran nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanu ha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay meeriska cutubka saddexaad waxaanan soo dhex galnay faallo dheer oo aayaddaasi laydinku jilcinayo si aad ku fahamtaan waxaanan ka soo hadlaynay macallimada khaldan ama beenaalayaasha ah kuwaas oo aynu idin soo sheegnay in damac uu u geeyey inay dadka siyaabo khaldan wax ugu sheegaan waxaa markaasi rasuul butros haddii aynu idinta fatirno aayadda uu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda saddexaad qayb ahaan damac xumaan bay hadallo iska yeelyeel ah idinkaga baayac mushtari doonaan waxaa marka dhanka kale laga eego xaalka ay leeyihiin macallimadan khaldan lacag bay halkaasi u joogaan ee uma joogaan wax kale ururada qaar ayaa waxay aad iyo aad u jecel yihiin inay magac isku sameeyaan oo waxay bilaabayaan inay dadka isku xayeysiiyaan haddana waxqabadkooda ma wanaagsana waxay meesha u joogaan inay dadka lacag ka urursadaan oo haddana kuwa ay caawinayaanna ay ka dhigtaan sida weel ay wax ku aruursadaan haddii urur uu howl ka dhex wado dadkaas ahaaneed waa in lacagaha la weyddiisto kuwa uu ka dhex shaqaynayo macallimada khaldan waxay door lixaad lihi ka ciyaaraan inay dadka fahamsiiyaan sida barnaamijyada ay deekhda ku bixinayaan dadka wax ugu tarto si loo sii wado deekhda la siinayo qaarkood waxaa laga yaabaa inay yihiin urur kiniisadeedyo butros oo hadalka sii wata oo inoo fasiraya cawaaqibka ninka bidciga ahi oo dadka baraya hadallo aannu fasiri karin ama caddayn karin ayaa leh kuwaas oo xukunkoodii waa hore lagu xukumay uusan haatan raagayn halligaaddoodiina ayaan gamcayn haddaba dad badan ayaa waxay ku wareeraan waxa kuwa dembiga leh aan isla markiiba waajibaadkooda loo marinaynin waxaana kuwaasi ka mid ah xitaa rag reer laawi ah oo ku wanaagsanaa marinta sabuuradaha macaan laakiin ugu dambaystii ilaah buu u tegay sabuurlihii waxaana loo muujiyey sida dhammaadkoodu uu ahaan doono waxaad haddaba tixraaca ka heli kartaa kitaabka sabuuradda cutubka saddex iyo toddobaatanaad waxaan garanaynaa in rasuul butros si xun loola macaamilooday oo welibana wuu ka xumaaday sidii xilka lahayd ee loola dhaqmay rasuul bawlos isagoo ahaa waddani reer roome ah ayuu haddana ka gaabsan jiray inuu dadka aan waddaniyiinta ahayn ee dhibaya uu ku dacweeyo dowladdii reer rooma markii ay ku xasuuqeen deegaanka filiboy si qarsoodi ah ayuu magaalada uga dhuuntay inkastoo weliba uu xuquuqdiisa dhacsan karay hase yeeshee rasuul bawlos ayaa wuxuu inagula talinayaa inaynaan innagu gacmaheenna ku qaadan aarsashada wuxuuna dadka ku adkaynayaa in arrimahooda ay ilaah hor dhigaan oo caddaaladdana isaga ay ugu kalsoonaadaan rasuul bawlos baa rumaystayaasha u sheegaya oo ku leh aarsashada anigaa iska leh oo anigaa u abaalmarin ayaa rabbigu leeyahay marka waxaa la adkaynayaa dhegaystayaal inaynaan innagu gacmahayaga ku qaadanin caddaaladda rasuul bawlos ayaa wuxuu qoray ama uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa cutubka afraad aayadda afar iyo tobanaad sida tan soo socota al iskandaros kii naxaasta tumi jiray wax xun oo badan buu u yeelay rabbigu wuxuu ugu abaalgudi doonaa sidii camalladiisu ahaayeen haddaba isla sidii rasuul bawlos ayaa butrosna uu inoo xaqiijinayaa in ilaah uu ka aarsan doono macallimiintaasi qaldan nin waliba ama ha ahaado bidci munaafaq ah ama mu'min ilaah ka cabsada ee ilaah buu ka hor muuqanayaa maalinta qiyaamaha oo waa laga xisaab qaadanayaa mana jecli in xaggayga xisaabe ay soo raacdo oo kuma ducaysan arrintaasi waxaannu dadka wax ka barnaa kitaabka soo jireenka ah oo dunidu ay haysato kumannaan sannadood waa kitaab nuur uu ka baxayo oo qofkuna ku jideeya nolosha nin waliba ee kitaabkan haystaa wuxuu haystaa nuurka nin waliba oo ka taga kitaabkan nuurku uu ka baxayo wuxuu kollayba ku sii jeedaa gudcur oo qiyaamahana xisaab ayaa sugaysa waxaan haddaba anigu garanayaa in wax waliba ee aan dadka baray aan mas-uul ka ahay waxaana warbixin iga sugaya ilaah haddaba waxaan idinku leeyahay yaanay idinla noqon dhegaystayaal inaannu ilaah xisaab ka qaadanaynin kuwa ilaah neceb ee ka soo horjeeda ee dadka ku baadiyeynaya dariiqyo aan saxiix ahayn oo diidaya hadallada ilaaha nool ee sida cad laynoogu bayaamiyey kitaabka quduuska ah waa hadallo nool oo waxtar u leh kuwa iminka nool iyo kuwa imaan doona waxaana rasuul bawlos oo ruuxa quduuska ah ee ilaah uu ka dul hadlayana uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee timoteyos cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan qorniin kastaa wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo hagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada marka hore ee ilaah bay ka yimaadeen taasi maanka geli marka xiga aqoon oo dhaniba way ku idil yihiin taana maanka geli marka la'aantood way dhib badnaanaysaa inaad noloshan ku socoto haddii kale waxaad qaadaysaa jidadka kuwa lumay ama habaabay ay leeyihiin kuwaasoo aan gacantooda bidix ka aqoonin tan midig waa kitaabkan kan garashadana laga helo laydinkuna aqbalayo waxbariddiisa waxaa iminka rasuul butros uu doonayaa inuu saddex nuuc oo gadaal u noqosho ah in nagala hadlo oo tusaalaha koowaadna waa malaa'igihii ilaah ku dembaabay sida ku qoran aayadda afraad oo aynan weli gaarin dhegaystayaal waana tusaale wax inaga baraya sida shayddaanku uu u shaqeeyo tusaalaha labaad waa kan dunida waana wixii dhacay maalmihii nebi nuux sida ku qoran aayadda shanaad waana tusaalaha dunida tusaalaha saddexaadna waxa weeye sidii loo rogay caasimadihii sodom iyo gomora iyo sidii dab loogu gubay waxaana taasu ay u taagan tahay jidhka waa saddex cadow oo ay tahay in aniga iyo adiguba aynu iska eegno waxa weeye jinniyada ama shayddaanka dunida iyo soo jiidashadeeda iyo weliba sida jidhka qofku uu u jecel yahay ama ugu jinjeero dembiyada kuwaasoo ku yimaada faakihaysi marka hore qofku wuxuu ku bilaabayaa inuu hablaha raaxo ka raadiyo marka raaxadaasi ay ku badato ayuu haddana meelo kale ka raadinayaa waxayna ugu dambaynta dhexal siinaysaa inuu isku dhiibo jidhka ilaahna xukun buu u diyaarsaday miyaanu haddaba jidhku cadow weyn uusan ahayn haddaan la maarin oo aan xakame lagu qaban waxaa rasuul yooxana oo masiixiyiinta hoga tusaalaynaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan dunida iyo waxyaalaha dunida ku jira toonaha jeclaanina qof uun hadduu dunida jeclaado jacaylka aabbuhu kuma jiro isaga marka haddaba la leeyahay dunida loolama jeedo ubaxyada doogga iyo ugaarta kuwa layska ilaalinayo ama la doonayo in laga dheeraado dunida waa damaca iyo sharka yaalla waa hannaanka dunidu isticmaasho ee ilaah looga soo hor jeesto waxyaabahaas ayaan la doonaynin inaynu jeclaanno rasuul butros wuxuu hadalka ku bilaabayaa cadowga ugu weyn oo ah shayddaanka oo ilaah baa iyaga horay u xukumay haddaba marka ay joogto maadadan jinniyada iyo malaa'igaha looga hadlayo ayaa dad badani ay su'aalo badan ka qabaan waana laysku khilaafsan yahay haddaba jiritaankooda buugaag badan ayaa jinniyada iyo shayddaamada laga qoray haddii lais weydiiyo maxaa loola jeedaa kan masiixa mucaarada iyo halka uu ka yimid ayaan sida badan farriimahayga ku soo gabagabeeyaa inaanay xaraaradi ii haynin garashadiisa ama aqoonta kan masiixa mucaarada waxay hamuuni ii haysaa inaan wax badan ka barto sayid ciise masiix kitaabkana lagu arki maayo meel rasuulladu ay ku leeyihiin waxaan doonayaa inaan ogaado kan masiixa mucaarada balse waxaa rasuul bawlos oo ka hadlaya waxa uu jeclaan lahaa inuu ogaado leeyahay sida ku qoran warqaddii reer filiboy cutubka saddexaad aayadda tobanaad wuxuuna leeyahay inaan ogaado isaga iyo xoogga sare kiciddiisa iyo wadawadaagidda xanuunsigiisa anigoo isaga xagga dhimashadiisa uga ekaanaya marka ay sidan tahay nolosheenna oo dhan ayaa la doonayaa inaynu wakhtigeenna siino masiixa iyo aabbaha waxa ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda saddexaad sida tan tanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan adoo ah ilaaha runta ah oo keliya iyo inay gartaan ciise masiix kii aad soo dirtay haddaba qorniinka laynoogu sheegi maayo inaynu wax ka ogaanno kan masiixa mucaarada ama inaynu shayddaanka wax ka ogaanno balse way ahmiyad ballaaran tahay inaan hadimadiisa wax ka ogaanno waxaanan u baahan nahay inaynu iska eegno laakiin haddana wakhti badan la dooni maayo inaan siino shayddaanka weli waxaan horay idinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka labaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda afraad waa baalka kun iyo toddobaatan ee ahdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota maxaa yeelay ilaah uma turin malaa'igihii dembaabay laakiinse wuxuu iyagii ku tuuray cadaabta oo wuxuu ku riday godod gudcur ah iyagoo xukun aawadiis loo hayo wuxuu rasuulku leeyahay maxaa yeelay ilaah uma turin malaa'igihii dembaabay waxaa dad badan oo mufasiriin ah ay la tahay in malaa'igahaasu ay yihiin kuwii dhulka yimid oo guursaday gabdhihii dadka ahaa sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka lixaad hase yeeshee aniga taasi ma rumaysni maxaa wacay wiilashii ilaah ee lagu sheegay cutubka lixaad ayaa sida aan aaminsanahay lagu tilmaami karin inay yihiin wiilashii ilaah waxay iyaga ahaayeen malaa'igo waxaa kitaabka bilowgii looga hadlay faraca masiixu uu ka soo dhex bixi doonay iyo weliba farcii dembiga lahaa ee la baabi'iyey labadaba waana waxyaalaha kitaabka bilowgii cutubka lixaad looga hadlayo balse kuwa looga hadlayo warqaddii labaad ee rasuul butros ilama ahan inay kuwaasi ka hadlayaan haddaba su'aasha laga yaabo inaad i weyddiisan lahayd ayaa waxay tahay waa maxay waxa qidcadan rasuul butros ay ka hadlayso waxaa loo baahan yahay markaasi inaan balyaro malmalayno inkastoo welibana qorriinku aanu caddaynaynin arrinka waxaan ognahay in rasuul yuudas xitaa uu ka hadlayo in malaa'igaha ay sugayso xisaab daran waa kuwii ilaah ku dembaabaye waxaa in yar inoo bidhaaminaya qisada kitaabka muujintii waxaa kaloo maaddadan malaa'igaha xisaabta sugaya si kooban inoogu ifiyey dhowr nebi oo ka mid ah kuwii axdigii hore marka ay sidaasi tahay si kale oo aan fasiraadda idinku bilaabo ma hayo inaan idiin sheego in dadku ay beri dhoweed dunidan yimaadeen mooyaane waxaa suuragal ah intaan dadku dunidan imaan inay halkan ku noolaayeen uun kale waxaana ay u muuqataa inay jireen qorshayaal kale oo ilaah u watay intaan dadka la uumin iyo uun naga garasho dheer oo ilaah u abuuray waxaa markaa aynu garanaynaa in malaa'igtaas oo ka mid ahaa uunkii ilaah u uumay oo welibana ahaa farriinwalayaashiisa ayaa qaar ka mid ahi ay fallaagoobeen oo ay ilaah ka hor yimaadeen iyagoo raacaya shayddaanka waxaa laynoogu sheegayaa kitaabka muujintii cutubka laba iyo tobanaad aayadda toddobaad sida tan markaasaa samada waxaa ka soo dhacay dagaal oo mikaa'iil iyo malaa'igihiisii waxay u soo baxeen inay la diriraan masduulaagii oo masduulaagii iyo malaa'igihiisiina way la dirireen haddaba fallaaganimadii ilaah looga soo horjeedo ee uu hormoodka u yahay shakhsiga aynu u wada garanayno ibliis ama shayddaan ayaa soconayey wakhti waxaa shayddaanku uu leeyahay magacyo badan waxaana ka mid ah qiyaamoole beenaale iyo kuwo kale markii haddaba shakhsigan ilaah u uumay uu rabbiga ku caasiyoobay ayaa waxaa soo raacay qaar ka mid ah malaa'igihii waxaana butros iminka uu inoo sheegayaa in qaar ka mid ah malaa'igihii ilaah ku xadgudbay la xirxidhay oo ay cadaab sugayaal yihiin inkastoo ay jiraan kuwo aan weli la soo qaban oo aan baalasha laga rifin waxay u muuqataa inay yihiin kuwo ku xoog badan dunida maanta waxaanan rumaysanahay inay yihiin jinniyada laynoogu sheegayo hadalladii ilaah waxaan u malaynayaa in kacdoonka dunida ka jira ee laysku halaagayo maanta ay hormood u yihiin ama ka yihiin jinniyada waxaana innaga oo dhan aynu garanaynaa in jinniyadu ay wax jira yihiin mana ahan wax dadku ay iska samaysanayaan laakiin waa hubaal jiritaankooda waxaana laynoogu sheegayaa kitaabka quduuska ah oo waa saxiix inay jiraan waxay kaloo dadka ku baadiyeeyaan xooga mucjiso ah markaasaa kuwo badan oo aan garasho u lahayn kitaabka ay la noqonaysaa inay jinniyadu ay yihiin adeegayaasha ilaah markaasay xadka ka saarayaan oo waxay ku duwayaan waxbarid khaldan iyo inay dadka xersiyo u jiraan iyo inay mustaqbalka inta jinniyadu ay kari karaan ay ka sii sheegaan waxaanse idiin sheegayaa in kuwo badan haatan ay cadaabta dhex dabaalanayaan oo sinaba ilaah ugama baxsan karaan kuwa maqan laakiin wakhti bay leeyihiin oo loo qabtay rabbigu waa xaq waxaa haddaba erayga cadaab ee ku qoran qidcadan ay u muuqataa mid aan caadiba ahayn meelo badan oo qorniinka ahna laguma soo xiganayo ereyga giriigga ah waa tartras waxaana giriigtu ay u isticmaalaan kelmaddan tartras qof lumay ama la waayey marka eraygu giriig ahaan looma nisbayn karo cadaab weli shayddaanku wuxuu hor joogaa ilaah oo isaga lama soo qaban inkastoo jameecadii qaar la soo qabtay sida rasuul butros uu inoogu sheegayo warqaddiisii koowaad waxaase rasuulku iminka uu leeyahay oo wuxuu ku riday godod gudcur ah iyagoo xukun aawadii loo hayo waxaa markaasi la odhan karaa meel kore oo ilaah og yahay ayay joogaan laakiin cadaabi iminka laguma qarqin waxaase ay sugayaan xukun meeshii ayaa laga waday oo ma haystaan meel iminka ay dadka ku dhibaan ama ay ku dulleeyaan ama ay ku dandareeyaan welise dadka way duufiyaan qaar badan oo jinniyada ah marka uu leeyahay oo wuxuu ku riday godod gudcur ah ayaa loo qaadanayaa inay ku jiraan meelo aan la garanaynin oo gudcur ah wax kastoo meeshaasu ay tahay waxaan hubaa inay gudcur tahay oo xoogaa holo naareed ahna ay dhedhaminayaan kuwii ilaah ku fallaagoobay haddaba sidee baad dareemi lahayd in lagu dhex geliyo meel gudcur ah weliga kollay taasu waa cadaab dadban oo aan sahlanayn balse weli lama xukumin malaa'igahaasi laakiin waxaa lagu helay eed oo waxaa loo haynayaa ciqaab ama xukun iyaga ku dhici doona mar ay noqotaba haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo dunidii horena uma uu turin laakiinse wuxuu badbaadshay nuux oo ahaa mid xaqnimada wax ku wacdiya iyo toddoba qof oo kale markuu daadkii u soo daayey dunidii cibaadalaabayaasha waxaa rasuulku uu leeyahay oo dunidii horena uma uu turin markii aynu gaarno cutubka saddexaad ayaa rasuul butros wuxuu ka hadli doonaa inay jiraan saddex adduunyo waana dunidii hore tan maanta iyo tan imaan doonta waxaannu markaasi arkaynaa in ilaah aanu badbaadin dunidii hore waana dunidii ka horraysay nebi nuux wuxuuse leeyahay nebigu laakiinse wuxuu badbaadshay nuux iyo toddoba kale oo nuuxna waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin xaqnimada wax ku wacdiya haddaba nuux keligiis lama badbaadin waxaase la badbaadiyey toddoba nafar oo kale waxaase toddobadaasi kale ay ahaayeen xaasaskii nebi nuux haddaba yaanay kula noqon in dadkii kale aanay diin lahayn waxay ahaayeen oo weliba ku jiray dad ahlu taqwo ah laakiin aan bilxaqiiqa garanaynin ilaaha dhabta ah iyo waxyaabaha uu raalliga ka yahay waxayna u noolaayeen sida inaannu ilaahba jirin waxay ku socon jireen xeerarkooda iyo shakhsiyaddooda sida ay tahay oo waxaa maamuli jiray waxyaabaha jirhkoodu jecel yahay ninku intuu doono ayuu iska guursan jiray naaguhuna intay doonaan ayay iska furi jireen oo waxay lahaayeen saaxiibbo aan caddad iyo xisaab lahayn markaan hadalka kuu soo gaabiyo waxay jirhkoodii ku qarribeen dhulka haddaba waa aragtiyo khaldan oo maankeenna ku jira inkastoo ay inala tahay in innaga ay inagu jiri karaan waxyaalo wanaagsan balse dadka lagama helo waxyaalo wanaagsan rasuul bawlos oo ruuxa waxyaalo badan uu u muujiyey ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii reer rooma cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan waayo waan ogahay inaan wax wanaagsanu igu dhex jirin taas waxaan ula jeedaa jidhkayga wax wanaagsanu kuma jiraan waayo waan ku tala jiraa inaan waxa wanaagsan sameeyo laakiin ma sameeyo haddaba waa arrin dadku ay isfahamsiiyeen in wax wanaagsan ay ku jiri karaan bini'aadanka laakiin innaba wanaag lagama helo dadka waxaannu waan waan ku yeelannay masiixa oo waxaannu huwannay xaqnimadiisii waxaa haddaba daliisha ay ku qoran tahay meelo badan oo qorniinka ah waxaana kitaabka bilowgii cutubka lixaad aayadda shanaad laynoogu sheegayaa sida tan rabbiguna wuxuu arkay in dadka sharkiisa uu ku badan yahay dhulka iyo in mala kasta oo fikirrada qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba haddaba haddii la odhan lahaa dadku ha ku socdaan kaskooda way ka sii liidan lahaayeen xayawaanka oo ma kala garteen waxa wanaagsan iyo waxa khaldan ama qalloocan ama fikirka habowsan marka ay sidaasi tahay saaxib ilaahuu garanayaa dadka wuxuuna og yahay inaanay wax wanaagsan qalbigooda ku jirin waxaana loo baahday in rabbiga tale laga sugo wuxuuna talada u soo marsiiyey dadka nebiyadiisii quduuska ahaa waa kuwuu rasuul butros lahaa laakiinse dad ruuxa quduuska ahu waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin